mchada ku yaala xaafadaha magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa ah xarumo caafimaad oo si bilaash ah loogu adeego bulshada u baahan caafimaadka qaar ka mid ah bulshada ku nool dhooble ayaa ka barbixiyey adeegyada caafimaad ay ka helaan xarumaha mchyada xanuunka ku hayo oo daawada oo gadan karin oo lagu siinayo nafaqadarada oo nafaqa raadsin karin oo lagu caawinayo waxaa caruurta kolka xanuunsadaan waa la keeno daawooyinaa laga siiya kolka nafaqadara haysa waa lagu caawiya anagana sidaas oo waxaa u jeedin lahayn dadka dadka xaafadaha jooganta istaarka la xiriiraan sida ilmaha xanuunsada iyo daawooyinka saa loo sihiyo iyo sida ilmaha nafaqadaraanta saa looga qaabilo intaasaa u sheegi lahay dadka xaafadaha jooga istaarka inaa kusoo xiriiraan warxiyo daahir xasan ilmuhu waan ka faa'iidna marka hore nafaqadara saa'id ayagoon keennay haddana loos baa noola siiyey looskana waa iskaala fiicnaan hadda marka la siiya iskud ay qaataan looskay qaataan ilaa adig hadda laba muddo laba wiigle iyo qaadatay afar iyo toban biri camal may hadda wax badan iskaala bedeshaa caafimaad badan iskaala oga dareemay isbitaalka waagberi waa isbitaal muhiim ah oo xaafadda annada dhexdeeda ku yaala marka waxyaaba fara badan oo annaga muhiim noo ah ayaan ka helnay ilmaha caruurta nafaqadarada ee haysa daawooyin aan ugu helnay haweenka uurka leh oo alxamdulilah daawooyin ayagan fitamiinaad ahoo ilmaha uurka la xiriira ayaanu ka helnay marka daawooyin fara badan ayaan boqolkii boqol ka helnay waana isbitaal aad iyo aad noo anfacay qaabka ay noo siiyaan waxaa ka mid ah isbuuclaha ilmaha oo nafaqadarada ay haysa waxay siiyaan bahal ay bajeeqla ay dhahaan way siiyaan ilmuhu oo waa la cabirayaa canuga markii la cabira awooddiisa tayadiisa ayaa la ogaanayaa kadib daawooyin oo nafaqadarada la xiriiray ay siiyaan haweenka uurka leh ayagana daawooyin oo bilcaanta markay uurka leedahay ay isticmaali karto oo fitamiinaad ah oo haweenka uurka aan waxba u dhimayn ayay siiyaan waxaa kaloo ay siiyaan ilmaha way tallaalaan tallaalka ayaa usii dheeraad ah oo caruurta aad baa loo tallaalaa marka daawooyin fara badan
si kastaba ha ahaatee imsiyajyada ku yaala magaalada dhooble ayaa ah kuwa si maalinlaha ugu shaqeeya bulshada u bahan caafimaadka